Xildhibaanadan oo ah kuwa maamulka Jubbaland ku matalayay baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa ay si adag uga soo horjeesteen tillaabada ay xildhibaanada dowladda federaalk ku ansixiyeen xeerka waxay ugu yeeraan doorashooyinka waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay xildhibaanadan oo ku sugan magaalada Kismaayo sharci darro lagu tilmaamay ansixinta baarlamaanka dowladda federaalk ee xeerkan mid ka mid ah xildhibaanadan oo la hadlayay saxaafadda ayaa waxa uu ku tilmaamay ansixinta baarlamaanka dowladda federaalk ee xeerkaasi inuu yahay mid sharci darro ah waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaanadu waxay si adag uga soo horjeedaan una cambaaraynayaan in xeerka doorashooyinka xeerka xisbiyada iyo xeerka guddiga doorashooyinka la horkeena labada aqal ee baarlamaanka maadaama aan la soo marin habraacii sharciga ahaa ee golayaasha lagu horgeyn lahaa sidoo kale xildhibaanadu waxay si cad uga hor yimaadeen xeerka iyo guddiga kumeelgaarka ah ee sida sharci darrada ah ay u magacaabeen guddoonka labada aqal xildhibaanadu waxay caddaynayaan inaysan qayb ka noqon doonin meelmarinta guddigaas iyo xeerarka sharci darrada ah sidoo kale xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa isagoo sii hadlayay waxa uu soo dhoweeyey tallaabada uu axmed madoobe ku magacaabay guddiga qabanqaabada doorashooyinka maamulkaasi waxaana uu intaasii raaciyey in faragelinta dowladda federaalk ay ku hayso maamulkaasi ay joojiso xildhibaanada markay arkeen qodobka boqol afartii labaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay bogaadinayaan magacaabista guddiga doorashada ee jubbaland waxaynu ugu baaqeen inay doorashada golaha wakiilada iyo madaxtooyadu ku qabtaan sida sharciga qeexiyo si looga fogaado dibudhac iyo firaaq maamul xildhibaanadu waxay ugu baaqayaan dowladda federaalka inay joojiso fargelinta sharci darrada ah ee ay ka wado deegaanada dowladda jubbaland gaar ahaan fargelinta doorashada amniga iyo kala qaybinta bulshada war-saxaafadeedkan ka soo baxay xildhibaanada ka tirsan maamulka jubbaland ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa khilaafka ka dhex aloosan maamul goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalk kaas oo marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareeraya